warbixintu waxay eegtay guud ahaan amison iyo soomaaliya joogidda ay joogto sanadka soo socda labada kun iyo toddobiyo tobanka bay toban sano jirsanaysaa toban sano marka waxaan noo soo baxday toban sano kalena amison soomaaliya inaysa sii joogi karin qiimeyn marka ballaaran oo bal waxay soomaaliya ka qabatay iyo caqabadaha haysta iyo tan ugu muhiimsan oo haddii ka baxaysa soomaaliya dhisiddaas qaabka uu ekaan doono marka markaan fiirinay waa waa amison waxaa soo jirtay oo oo ay ka haysataa idan golaha ammaanka ee qaramada midoobay marka wax alla wixii ciidan ay golaha ammaanku direen oo ciidan nabad ilaalin oo u n ka jirtay markii la fiiriyey kii uga khasaaraha badnaa dadka dhintay iyo dadka dhaawaca bay amison noqotay saasoo ay tahayna ilaa hadda amison ma sheegto ma sheegto inta dad ka dhintay oo mar kasta waayada laisku haysto maxaa in ka dhintay hadii la yidhaahdo oo waddan kasta wixiisa waa iskala hollaabtaa inkastoo halkii askari oo ka dhinta amison ay kula heshiiyeen deeqbixiyayaasha konton kun oo doolar in la siiyo qoyskiisa qoysku ka dhintay in la siiyo saasoo ay tahay ma sheegaan inta ka dhintay ilaa hadda lama yaqaano waa mystery ama waa arrin iska mugdi oo aysan sheegahayn haddii la dhaho meeqa qof kaa dhintay qof sheeg ilaa konton koo askari baa dhici karta inay magadhowti magadhowdii loo balan qaaday la siiyey sababtoo ah waxaa la dejiyey qorshayaal haddii askari dhinto in warkiisa la helo oo la documenti gareeyo ma sheegaan dad badan baa ka dhintay toban sano jir weeye marka in arrintan mayska lasoo saaro la eego baan ku talagalnay warbixinta waxaa kaloo aad ku sheegteen in amison aysan ka adkaan karin al-shabaab sidee natiijadaas ku hesheen amison annaga waxaan noo soo baxday ama aan ku doodaynaa amison waxaa loo soo diray inay dowladda soomaaliyeed hadda jirtana ay garab istaagto al-shabaabna ay maaragtay ka adkaato iyaguna taasay ku doodaan soomaaliya markaan xasilino oo shabaab ka adkaano baan ka bixi doonaa marka annaga waxaa noo soo baxday taariikhduna ay sheegaysaa inaysan shabaab ka adkaan doonin soomaaliya shabaab waxaa ka adkaan kara markii soomaali ciidan qaran oo soomaaliyeed uu jiro oo amnigooda dalkooda ay xasiliyaan marka amison amniga soomaaliya ma sugi karto dowladda nafis waa siisay magaalooyin shabaabka waa uga bixisay laakiin haddii la rabo in amniga dalkan la hanto ciidan qaran oo soomaaliyeed unbaa hanan kara iyada waa ogtahay adduunkana waa ogyahay lakin laga hadli mahayo iyada laftirkeeda inkastoo aad dhahdeen ciidan soomaaliyeed waa muhiim haddana waxaa sheegteen in ay adag tahay in ciidan soomaaliyeed oo qaran la sameeyo waa run waxaan nidhi tobankii sanoo lasoo dhaafay hadda amison dalka ay joogtay waxaa lagu lahadalhayay in ciidan soomaaliyeed oo ciidan hab ciidan leh dhaqan ciidan leh in la sameeyo waa la hadalhayay taasna waa aada iyo aada iyo aada iyo aada baa looga gaabiyey oo sababo badan baa keenay sababta ugu weyn iyo eedda ugu weyn waxaa leh soomaalida oo markay siyaasadii ku heshiin waayeen oo inay kala socsocdaan oo midba meel u jeensato ay bilaabeen oo mid walba xoogaa ciidan yaroo beeshiisa uu magaalo iyo meesha uu joogo ku haysto ciidan qaran oo loo soo istaago oo adduunku xataa caawin karo ma dhismin saddexan amisontan hadda hadda la keenay oo ay waxaan kaloo ku sheegnay amison inay tahay ciidanka sida u dhisan yahay ugu yaab badan oo waddan baa hubka siinhaya oo waddan baa mushaarka kala bisinhaya ama u n t ama e u da mid kala saadka iyo iyo safaradooda iyo waxooda qaabilsan oo hadda markay meel u guurayaan u rarahaya marka amisontaas haddaa lasoo diray baan waxay u dham laba sano saddex sano kor labada kun iyo afar tobanki baa laba iyo tobanka helicopter hala siyaaliyo hadda ilaa hadda ma haystaan oo u n ta iyo cidda u ballan qaaday iyo weskigu ma ma siiyaan marka amisontii la intaas dabada laga waday aan waxba u dham u dhamayn waxna u dhamaystirnayn oo maalin walba inay aalcabde iyo marka iyo hadda meel ay shabaabku iyo hadda base loogu dhaco baa ka dhalatay cabdirashiid ugu dambeyntii waxyaabaha warbixinta aad kaga hadasheen waxaa kamid ahaa in wadamada soomaaliya dariska la aha gaar ahaan waxaad xusteen in kenya iyo etoobiya oo kale aan wax badan laga ogeyn waxyaabaha ay soomaaliya ka hayaan mararka qaar in ay dhacdo in ay tallaabooyin liddi ku noqon kara howlgalkii guud ee amisom dadkana shaki shaki gelin kara shacabka ah in mararka qaar ay dhacaan maxay yihiin waxyaabahaasi aada carabowdeen
waxaan fiirinay culeysyada amison dhexdooda ka haysta marka waa culeysyo badan oo dhexdooda ka jira ka jira amison haysta oo tiro badan oo xataa inaysan sidii ciidan nabad ilaalin oo u n ku magacaaban yihiin huwan ciidamo huwan oo issoo raacay oo dal soo galayna ama coalition ahna ay u wada shaqeeyaan oo kenya waxay iska rabto iyo seertu inay uhowlgasho iyo meeshay ka baxayso iyo ciddii ka baxayso hawl amison taliska dhexee amison aysan lugta tala ku lahayn badan ay iska iska noqon karto etoobiya markay ciidan soo gelinaysay markay la baxayso iyo ciidamadeeda amison ka tirsan iyo kuwooda iskooda ayago ay ukeensanayso aan la kala garan karin marka waxyaabahaas markaan tirnay guud ahaan waxaan ihi markii amison la alifahayena waxaa lagu alifay inay etoobiya soomaaliya isaga baxdo markaas kenyana kuma jirin ciidan kale oo dhexdhexaad oo soomaaliya ka fogna oo sida uganda iyo burundi iyo africana la keeno hadda tii maahan etoobiya iyo kenyaaba hadda ugu badan ciidamada amison ay ka samaysan tahay taasna waa waxyaabaha dhiiragelinaya al-shabaab waaye soomaalida qaar ka midana ay ka shakisan yihiin etoobiya iyo kenyana soomaaliya weligood siyaasado iyo xafiiltan iyo tuhun iyo kala shaka iyo waxyaaba badan ba ka dhexeeyey marka hadda siday usoo usoo gurguuranhayeen iyagaaba hadda ugu firfircoon labadaas oo dhan ba ugu firfircoon taas marka waa xusnay waxaan idhi manaha sumcadda amison iyo iyo waxaas way saameyn bay ku yeelan kartaa iyo welwelka soomaalidu ka qabaan